maalin kadib markii xisbiga dimuqraadiga lagu jebiyey doorashadii xilliga dhexe labada aqal ee dalka maraykanka ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama uu ballan qaaday inuu la shaqayn doono jamhuuriyiinta manjaraha u haya koongareeska si ayuu yidhi loo xaqiijiyo horumar ay gaadhaan dadka maraykanku xalay ayuu madaxweynuhu hadal jeediyey sidoo kalena ka jawaabay su-aalo la xiriira sida ay dowladdiisu ay u saamayn karayso guushii ay gaadheen jamhuuriyiintu haddaba hadalkii madaxweynaha ayaa falastiin axmed imaan waxay ka waraystay cabdiqafaar cabdi wardheer oo ku xeelo dheer arrimaha horumarinta caalamiga ah dalka maraykankana muddo ku noolaa siyaasadiisana aqoono leh ugu horreyna waxay weydiisay balnuxurka khudbaddii madaxweyne obama ee xalay
waxaa ugu muhiimsanaa wuxuu sameynayey waxaan la yidhaahdo isu soo dhowaansho isaga iyo xisbiga hadda talada la wareegay oo labada aqalba la wareegay marka waxaad moodaa inuu isku dayayey inuu yidhaahdo aan wada shaqayno iyoinaan maaragtay u rogin arrintan waa la kala adkaaday xitaa wuxuu isticmaalay hadda ka hor markii la dooranayay lix sano ka hor wuxuu yidhi ma jiraan buu yidhi maraykan kala qayb qaybsan kulligeen hal baan nahay aynu waxa weynaan xoogga saarno marka waxaad moodaa inuu isku dayayey inuu ka dhigo in arrintaani ay u baahan tahay isku soo dhowaanshe aanay u baahnayn dagaal joogto ah iyo annagaa adkaanay marka dee in ay halkaa doodii kasii wadaan dhibka badnayd oo uu sanadahan ku dhex jiray
madaxweynuhu ma ka hadlay guuldarada xisbigiisa doorashada kasoo gaarta gobolada dalkan maraykanka
wax badan runtii kama aanu odran wuxuu yidhi oo keliya dadkii shacbiga maraykanku waa nala hadlay waxayna rabaan inaan wax u qabanno marka doorashadan wuxuu isku dayey inaan yahay loo in loo loo fasirto hab wanaag ahoo dadku ay xasuusinayaan haddaynaan wada shaqayn annagu codkaan idinkala noqonaynaa iyo siqada sidaasaad moodaa inuu xoogga u saarayey oo haddee wax weyn baa gaaray oo xisbigiisii dhaawac weyn baa runtii soo gaaray sidaa aad ka warqabto hadda aqalka hoose yacni tirada ay ku guulaysteen xisbiga jamhuurigu waxaa la yidhi waxaa ugu soo dhoweeyey dagaalkii labaad tiro intaa la eg in qolo ay ku qaado maaragtay majority-ga ama ka badnaanshaha qolada kale marka iyadoo xisbi ahaan iyo dhankii siyaasadda ay jug weyn gaartay yaad waxaad moodaa haddana inuu maaragtay istiilayo oo leeyahay anigu weli anaa white house-kii fadhiya oo marka yacni yaynaan weli anaa mas-uuliyad weyn i saaran tahay sidaa ula socda inaan wada shaqayno waa ku khasbanna waxa uu soo hadal qaaday arrimaha ku saabsan socotada immigrationka ama waxaha socdaalka iyo dadka soo galootiga sharciyada ku saabsan oo aada mooday in uu ka hadlayay isbedel lagu sameeyaya haddii ay hor istaagi karaan jamhuuriyiinta su-aal la weydiiyeyna dabcan soo gashay arrintaasi sidee dhinaca jamhuuriguna ay u arkayeen muxuuse ka yidhi madaxweyne obama arrintaasi waa waxyaabaha ugu badan weeye oo baryahan la hadal hayay waxaa laleeyahay waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo awooddiisa u gaarka ah wax la yidhahdo executive order ama wax madaxweynuhu awood gaara u leeyahay inuu adeegsado laakiin jamhuurigu haddiiba ninka madaxda u ahi waaba uga digay oo wuxuu yidhi wax anaan isku ogeyn arrimahaas in laga sameeyo ma habboona waxayna noqonaysaa arrin yacni xadgudub ah hadduu isku dayo inuu wax ama executive order ama wax maarata madaxweynuhu keliya awooddiisa uu adeegsado waana arrimaha ugu qallafsan weeye hadda oo maraykanka hor yaal waxaad moodaa isaguna inuu madaxweynuhu leeyahay mar kastaba waxaa habboon arrimaha waaweyn oo xagga environmentiga iyo maamar deegaanka iyo shidaalka iyo socdaalka waxyaabahaasi waa waxyaabaha waaweyn buu leeyahay oo aan u baahannahay inaan iska kaashanno laakiin anigu mar kasta waa ku khasbanaha inaan wax ka qabtuu leeyahay arrimaha caafimaadka madaxweyne obama mar uu hadlayay waxa uu sheegay in uu qirsan yahay in waxoogaa wax ka bedelo ay u baahan yihiin ma waxbaa iska bedeli kara ayaa la leeyahay qorshaha caafimaadka ee madaxweyne obama cabsi cabsi weyn baa waxaa laga qabaa in ay maadaama kongareesku xisbigan hadda meesha la wareeganayo aanu raalli ka ahayn arrinta caafimaadka oo uu yacni isagu aad iyo aada xoogga u saarayey inay ama miisaaniyadda ama waxyaabo badan ay isku dayaan inay ka bedelaan isaguna taas ma yeeli karo oo waxaaba la yidhi waaba waxa keliya oo uu hadda sheegan karo weeye oo weyn uu america kusoo kordhiyey waa arrinta caafimaadka uu ka qabtay marka cabsi baa laga qabaa inay arrintaas aad u farafareeyaan oo ay abuurto iska horimaad weyn isaga iyo xisbiga jamhuuriga oo talada haya oo aan marnaba caafimaadka jeclayn arrinta uu ka sameeyey ugu dambeyntii guuldaradan soo gaartay xisbiga dimuquraadiga iyo guushan ay gaareen jamhuuriga labada sanoo madaxweyne obama u hartay sidee u saameyn doontaa
laba arrimood bay mid noqon doontaa baa la yidhi waa midoo dadka siyaasadda oo doroso waxay leeyihiin arrintan oo kale waxay soo martay madaxweynihii hore clinton iyo madaxweynihii hore oo reagan oo iyagoo madaxweyne ah uu xisbiga kale oo mucaaradka ahi oo guusha ah xagga ku haystay kongareeska marka nimankaasi wax weyn bay qabteen aad bay u wada shaqeeyeen marka waxay ahaayeen dadkii ugu yacni guusha badnaa oo wax fuliya inay halkaa aaddo waa laga yaabaabaa la yidhi oo uu raggaas raaco iyo inay noqoto jugjug meehaaga joog oo aan haba yaraatee waxba iska bedelin ay colaaddii halkaa ka sii wadaan taas waxay ku xidhan tahay siday wax u dhacaan in la suga weeyo wakhtigeeda aadaa umahadsanta cabdiqafaar adigaa mudan
falastiin aad bay mahadsan tahay waxaa uu warrameeyey cabdiqafaar cabdiwardheer oo ku xel dheer arrimaha horumarka horumarinta caalamiga ah arrimaha maraykankana aqoon durugsan u leh waxay ka hadlayeen khudbad uu madaxweynaha maraykanka barack obama habeenkii xalay ka jeediyey kadib guuldaradii xisbigiisa ka soo gaartay doorashadii labada aqal ee koongareeska maraykanka halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington